أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon kataabeel akhbaariya ayaa maanta baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xogan oo ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa xiise dagaal ayaa ka aloosan gobolka tigray xilli dagaalada ka socda dalka itoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay degmada berdaale ee wilaayada baay odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa booqday deegaanka beeryabaal oo ay daadsan yihiin meydadka murtadiintii lagu xasuuqay goobtaas iyadoona hadiyad xoolo nool oo geel ah lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha deegaankaasi mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay iyo culimo ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada cilmiga dhexalka taasoo ka dhacday degmada bolofulay ee wilaayada islaamiga baay kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta waxbarashada ayaa degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ugu soo gabagaboobay guddi ka socda maktabka tarbiyada tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmadaasi ardayda madarasada salmaan al farisi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga ah degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warkada hornimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan haatana war degdeg ah howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaanka harazuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqalow iyo magaalada warguduuda ee gobolka mandheera waxay nolosha ku soo wadeen shan mas-uul oo ka tirsan maamulka ardada kenya oo ugu magacaaban gobolka mandheera kuwaasoo kale ah cabdow cabdulle maxamed guddoomiyihii hore ee magaalada warguduude maxamuud nuur xaaji gudoomiyaha deegaanka jajaboole cabdi xasan surre gudoomiyaha deegaanka qurac madoobe maxamed xasan kulmiye gudoomiyaha magaalada warguduudo ee qaybta bari ibraahim gaabow cabdulle gudoomi ku-xigeenka qaybta bari ee magaalada warguduude shanta mas-uul ee ay mujaahidiintu nolosha ku soo qabteen ayaa la socday gaari nooca raaxada ah iyaga iyo gaarigooda waxay ku wada jiraan gacanta mujaahidiinta kolonyo siliibiyiin kenyaan ah ayaa gurmad ahaan ugu soo baxay magaalada warguduude waxaana lala beegsaday qarax waxaa laga gubay gaari beeba ah waxaana halaagsamay askartii kenyaantiga ah ee la socotay gaarigaasi wixii faahfaahin oo ku saabsan warkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socda insha allah kataabel akhbaariya ayaa maanta baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo filmkaasi soo daawaday موسى الحر زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا موسى الحر قد ذبنا اشتياقا fiidiyowgan oo ah mid kooban waxaa soo saartay kataa'ib al ikhbaariya waxaana lagu soo bandhigayaa weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaare maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka goofguduud bowrey ee duleedka magaalada baydhabo maleeshiyaadka ayaa isbaaradan ku dhibaateyn jiray gaadiidka shacabka ee waddada isticmaala iyagoona ka qaadi jira lacago baad ah oo aysan awoodin allaah fadligii ciidanka towxiidka ee u taagan badbaadinta diinta iyo hantida ummadda muslimiinta ayaa soo afjaray murtadiintii isbaarada ay u tiilay waxaana goobta lagu dilay qaar ka mida maleeshiyaadka kuwaasoo bakhtigooda lagu soo bandhigaya filimka ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya
مضربينا عروس الحر زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا عروس الحرب زيدينا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا waxaa filimka sidoo kale lagu soo bandhigayaa qinimadii murtadiinta laga furtay oo ay qayb ka ahaayeen hub iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين عشقنا الموت من زمن وسرنا إلى لقيا المنية باسمين
filimkan ay baahisay kataaib al ikhbaariya ayaa qayb ka ah aflaamta jihaadiga ah ee lagu soo bandhigayo gumaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka لقيا المنية باسمين
xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xogan oo ka kacay suuqa labaad ee ugu weyna magaalada hargeysa cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa tafaasiisha warkan haya dab xooggan oo khasaare xantiyadeed oo baaxad la geystay ayaa saqdii dhexe ee xalay ka kacay suuqa gobinimo ee xaafadda idaacadda oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada hargeysa ee xarunta maamulka gobolada waqooyi ee la baxay somalilan dabkan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay qaybo ka mid a suuqaasi waxaana damiintiisa ka qayb qaatay dadweynaha magaalada oo gurmud xooggan muujiyey elwareedyo ayaa sheegaya in qoysas fara badan oo danyar ah oo suuqaasi ka ganacsan jiray kuna lahaa meherado yaryar ay ka mid ahaayeen dadkii hantidooda ku basbeeshay dabkaasi suuqan oo dhabarka ku haya heendaabka idaacadda ku hadasha afka maamulka rajada somalilan ayaan ilaa hadda la xaqiijin waxa dhaliyey kaas oo damiintiisu ay qaadatay muddo ku dhow saddex saacadood waxaana wararku ay tibaaxayaan in suuqaasi aanu lahayn wadooyin ku filan oo laga fidin karo gurmadka degdega ah cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah ganacsatada ay hantidoodii ku basbeeshay suuqan ayaa isagoo dul taagan meheradiisa oo holcaysa ka warbixiyey baaxadda khasaare ee ka dhashay dabkaasi waxaana uu yidhi ugu yaraan meherada halkan ku yaalla ma tiri koobi karo waa meherada yarar waxaan odhan karaa subaxdii waxaa meesha soo istaaga waa qofka ugu yar boqol kun buu sitaa qofka ugu yari inta ugu badanna waa la oogaya ilaahay baa og suuqa waa sariibaddii caruurleydii weeyaan weliba iyo intii carwooyin iyo bacadlayaasha ahayd halka dambe iska haystay deerka idaacadda iyo iyo muxuuha suuqa idaacadda halka iska haysteen marka waxaan odhan karaa dee wallaahi suuqaynu ku qiyaasi karno ma aha ma aha suuqaynu caddadiisa ku qiyaasi karno waa meherada laga warrawixi jiray oo ilaahay ilaashan jiray alxamdulilaah maanta waxaynu leenahay kii waa hemba uu gubtay kanna waynu ku samraynaa insha allahu tacaala ganacsade kale oo lagu magacaabo khadar oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saddex meheradood oo uu lahaa ay ku shufbeeleen dabkaasi xalay ka kacay suuqa idaacadda ee magaalada hargeysa walaal suuqan suuq weyn buu ahaa xalay talo masbid ilaa koob iyo tobankii habeenimo annagoo ka rawaxnay ayuun baanu mas- maqalnay un suuqu wuu gubanayaa deeta soo yaacnay suuqii nimid dee suuqii max- dee waxba waa laga qaban kari waayo qadar ilaahay baa dhacay ilaahina haynaga cawado marka walaal dhibaato weyn boo dee suuqa suuqa weyn oo meherada waa weyn oo micusha suuqa ku dhex yaalay baa gubtay oo basbeelay anigu saddex ma- markaa halkan ba- booska anigu waa kuwan meherada saddexdaa ma sii jeeday taa soo jeedaa weeyaan waxaan galaa shulaaca xafadan la yidhaha cawadhalad markii laysoo sheegay siddeed iyo toban daqiiqaa soo socday siddeed iyo toban daqiiqa waxaanu imisagoo holcuus xidhay sufur kamaan qaadin shay kamaan qaadin dibadda aanu iska taagno halkaas waxnu halkaasoo askarta markii dambe naga celisay marka waxaanu ka qaadnay macalhaba yaraatee iyo waxaanu ka soo gaadhnay ma jirto marka alxamdulilah axmed maxamed sawaaxili oo ah taliyaha debdemiska maamulka la baxay somalilan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dabkaasi uu geystay khasaare baaxad leh balse aanay jirin wax dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadweynaha isaga oo baaxadda dabkaasi ku qiyaasay inuu ishaystay ugu yaraan ilaa hal kilomitir cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah madaxa maamulka ridada somalilan oo saaka gaaray suuqan xalay basbeelay ayaa sheegay in dabkani uu marar badan soo noqnoqday islamarkaana burburiyey halbowlayaashii dhaqaalaha Ee, waxaan runtii ee, la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay ganacsatada suuqa gobonnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaadhay iyo dhibtaa soo gaadhay dabku dab inagu soo noqnoqdo halbowlayaashii dhaqaalaheennana wuu burburiyey gubashada suuqyada waaweyn ee magaalooyinka soomaaliyeed oo sannadihii u dambeeyey aad u soo laablaabtay ayaan ilaa hadda la aqoonsan sababaha dhabta ah ee dabkaasi dhaliya laba sanno ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale uu gubtay suuqii ugu weynaa magaalada hargeysa ee waahiin kaas oo hantidii ku basbeeshay lagu qiyaasay hal dhibic shan bilyan oo dollar mahadsanida caliyare xiise dagaal ayaa ka aloosan gobolka tigre xilli dagaalada ka socda ee etoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cabdiqaadir maxamed rabaani colaado cusub ayaa laga soo sheegaya xuduudaha gobolada tigree iyo amxaaro ee dalkaasi itoobiya kadib markii ciidamo badan oo ka tirsan jabhadda mucaaradka ee t b l f debresion gabre makaa'il lagu arkay xuduudda gobolka amxaarada ciidamada jabhadda tigreega ee t b l f ayaa sida la sheegay gaaray deegaanada raaya iyo talamid ee dhaca xuduudda gobolka amxaara sida ay xaqiijiyeen warbaahinta ku hadasha afka amxaariga ee dalkaas inkastoo weli aan la shaacin tirada ciidamada ay tigreegu abaabulayaan ayaa haddana hogaamiyayaasha jabhadda t b l f waxay horey u sheegeen boqolaal kun oo askari in ay ku xoreyn doonaan dhulka ka maqan qowmiyadooda colaadahan ayaa imaanaya muddo laba sano haatan laga joogo oo heshiiskii maamulka abi axmed iyo jabhadda tigree ay ku kala saxiixdeen magaalada baretoria iyadoona heshiiskaas uu dhigayay in ciidamada t b l f lagu sameeyo hubka dhigis iyadoo taas beddelkeeda hadda jabhadda tigreega lagu eedeynayo ururin ciidan oo cusub sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaas inta badan dadka ku nool gobolka tigree ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka walacsanaayeen dagaal cusub oo gobolka ka qarxa xilli gobolka uu weli ku jiro kasoo kabashada dagaalkii laba sano ka socday halkaas ee dhex maray t b l f iyo maamulka abi axmed mahadsanid rabaani qaraxa khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay degmada bardaale ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga baay ayaa maanta waxa ay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada bardaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay qaraxa waxaa ku dhaawacmay murtad lagu magacaabo cabdow isaaq bashiir oo ah gudoomiyaha afarta xaafad ee degmada bardaale odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa booqday deegaanka beere yabaal oo ay daadsan yihiin meydadka murtadiintii dhowaan lagu laayay iyadoona hadiyad xoolo nool oo geel ah ay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaankaasi yaasir maxamed ayaa warbixin inooga diyaariyey umuurtaasi odayaasha beesha xawaadle oo booqday deegaanka beere yabaal ee hoostaga degmada bulaburte ee bariga wilaayada hiiraan ayaa waxay goobtaasi ku wareejiyeen shan neef oo geel ah oo hadiyad ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan deegaankaasi oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi dagaal culus kula galay murtadiinta waxayna odayaasha dhaqanka xawaadle wareejinta geelana u wakiisheen naqiibka guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale wilaayada hiiraan ka codsaday inay aasaan meydka maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu laayay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beere yabaal kuwaasi oo ay meydadkooda daadsan yihiin deegaanka waa kuwan odayaasha dhaqanka oo shanta neef oo geel ah u wakiishay naqiibka beesha xawaadle sidoo kalena fariin u diray beesha ay ka dhasheen ee xawaadle makaanku waa makaankii beere yabaal oo ka dhacay maalmahan dagaalka waxaan rabnaa marka maantay waxaan maantay geelaan waxaa noo soo dhiibay ummadda aan wakiilka ka nahay oo xawaadle maxamed ayaa geelaan la bixihaaya wakiilaan uga nahay dadkaa safka ku jira inay ku wareejiyaan ay noogu soo wakiisheen ayakaa la baxay geelaan maantay geelaan waxaan ku wareeji doonnaa walaayada gobolka asoo noogu horreeyo naqiibka xawaadle maanta waxaan joognaa makaankii beerayabaal annagoo ah odayaashii beesha xawaadle oo dhaqanka annagoo ah anna magacayga waxaa layidhaha ibraahim galbeed xirsi xooshow maanta waxaan ku wareejinaynaa naqiibka guud oo beesha xawaadle geel shan neefa oo xawaadle soo dhiba ayaan ku wareejinaynaa waxaan rabnaa inuu naga guddoomo waad u jeediin geelaa gadaashaynaa oo shanta neefe aan rabnaa inaan wareejinno oon ku wareejinno naqiibka beesha xawaadle cabdi xiirey barre aan rabnaa inaan ku wareejinno intaa kadib waxaa ii dheer meydkii meesha ku haray oo haraaga ahaay oon aasno aan ka codsannay nimanka mujaahidiinta naqiibka guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo odayaasha kala wareegay geela hadiyadda ah kuna sii wareejiyey wilaayada hiiraan waxaan joognaa galabta meel la yidhaahdo beere yabaal oo u jirto buulabarde labaatan kilomitir dhanka kaleetana halgan u jirto labaatan kilomitir oo kale oo kala barto labadaas degmo odayaasha iyo anuguba waxaan meesha u nimid geelaan gadaasheeda ka olol meesha taagtaagan in lagu weyey wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen waxaa kale u yimaadeen ragga meesha ku go'ay maala horey qayb duugeen qaybtii labaad wixii meesha ku haray hadda inay baarbaaraan ee duugaan ilaa dadku waa ilmo lasoo qalday u badan yihiin ee si baan isugu xihan isugu tallaabannahay inay duugaan bay u yimideen geela laygu wareejiyey oo odayaasha dhaqanka ugu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey walaala gobolka hiiraan waaliga guuleed aan ku wareejiyey haygala wareego sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayadii hiiraan ayaa naqiibka xawaadle kala wareegay hadiyadda geela ah kuna wareejiyey saraakiisha ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaanka beerayabaal
galabta waxaan goobjoog u nahay dhaqanka beesha xawaadle waxgaradka ah ee khiyaarta ah sharafta badan maalkaas ay wareejiyeen geelaas ay wareejiyeen oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta wiilashooda ah walaalahood ah waa kala wareegey anoo ku matalaya wilaayada islaamiga hiiraan cidda ay ugu talagaleen oo ah wiilashaas furinta ku jira hoggaankooda inaan ugu dhiibo la gaarsiiyo oo aan ku sinana waa aniga dushayda waa idinkala wareegnay naqiib gaala waa kaala wareegnay naqiib cabdiraxmaan xiiray barre waa la wareegey sidaa iigu wareejiseen baan ula wareegey waxaana gaarsiinayaa jihadii a ugu tala gasheen oo haddaba aan joogno goobtii ay kula wareegi lahaayeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala dadkeenna dareenka leh waxgaradka ah odayaasha ah sidaan oo kale in ay wiilashooda u garab istaagaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay gaalada in lagula dagaalamo jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum waana idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan dareenkiinna ama shucuurkiinna mas-uuliyadeed waa idinkaga mahad celinayna wilaayada islaamiga baay iyo qeybaha ka mid ah culimaa u diinka ayaa ka qayb galay munaasabada lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada cilmiga dhaxalka oo ka dhacday degmada buulo fulaay ee wilaayadaas xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya أسباب الميراث ورا ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشخص من الميراث واحد من علل الثلاث munaasabadan waxaa goobjoog ahaa soona qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay waxaa sidoo kale munaasabada ku sugnaa culummada kale ah sheekh mukhtaar maxamed cuthmaan abu muslim sheekh fuwaad maxamed khalaf iyo sheekh maxamed axmed garaar oo dhammaantood kelimaad qayima goobta ka jeediyey ujeedka munaasabadu waxay ahayd dhiirigelin loo sameynaya arday ka qalinjibisay barashada cilmiga dhaxalka oo ay baranayeen muddo afar bilood oo xiriira ardaydan ayaa cilmigan ka gaartay meel aad u sarreyso waxayna wilaayada u samaysay dhiirigelin iyo soo dhoweyn ku aadan cilmigan ay barteen mid ka mida ardayda ayaa faahfaahin ka bixiyey kitaabadii kala duwanaa ee ay qaateen waxyaabaha lagu daraaseeyey waxa ay ahayd saddex kitaab baa lagu akhriyey kitaabka koowaad wuxuu ahaa alraxbiya fii cilmi alfaraa'id sidoo kaleeto kitaabka labaad ee la akhriyey waxa uu ahaa almawaariis في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة وإسكاليهاي وحوي محمد علي صابوني سيدو كلاتو كتاب كسدحاد إلى أخريي مددها أي حلقة أي سعة وحاوها كتاب الفرائض من كتاب منهج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى qaar ka mida ardayda ayaa sidoo kale soo bandhigay qaybo ka mida waxyaabihii ay barteen muddadii afarta bilood ee ay cilmigan baranayeen
mayba xijaabe asal iyo fara asalka mare malina jeeda asal oo dikr eh khaas ahaan asal oo dikr eh mayba waa aw iyo awow aw iyo awow oo asalki ah farac usna mayba waa walad sulb ama walad lim
alcasabatu maca alkhayr waa laba nooc oo dumar ka mid ah waxayna ka leeyihiin alakhawaat shaqiiqaat أو الأخوات لأب مع بنات السلب أو بنات الابن يقول صاحب الرحبية والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات بالله التوفيق السلام عليكم waxaa jiray imtixaanaad laga qaaday dhammaan ardayda baratay cilmigan dhaxalka waxaana la siiyey dhammaantood shahaado caddaynaysa in cilmigan ay ka qalinjibiyeen kuna howlgeli karaan waxaase xusid mudan in si gaara loo maamuusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii laga qaaday kuwaasoo wilaayadu ay siisay shahaado iyo abaalmarin kale oo qaali ah marka ardayga koowaad ayaan yeerinaya insha allahu tacaala waa magaciis tahliil faarax maxamed weeyaan imtixaanka sagaashan iyo sagaal insha allahu tacaala ayaa derajadiisa aheed ardayga labaad cali cabdullaahi cumar ha soo dhowaada insha allahu tacaala sagaashan iyo sideed iyo bar ayaa mumtaaskiisu ayuu ahaa ardayga kale ha soo dhowaado waxaa la yidhahdaa axmed sheekh cali biyow axmed sheekh cali biyow kaalintii saddexaad weeye insha allahu tacaala sagaashan iyo lix ayaa derajadiisa ay ahayd ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay wuxuuna waaliga ku baaqay in lasii xoojiyo barashada cilmiga sharciga ah oo aanan laga caajisin barashada cilmiga Een, ma guubaabiyaane een, insha allahu tacaala walbarashada in la ziyaadsado may dhiirigeliyaane marka insha allahu kawalaaya ahaan in walbarashada lan kastaba meel usa mayl ahay usa ku qaadada koro ama unku fudada oo ku galo koro ama faham sheehan ku dhowi iyo meel faham sheeka ulisa laftarshe hooba ka nagnaga baraday insha allahu in qusur lan samayna la deda kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay arrimaha horumarinta waxbarashada ayaa degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ugu soo gabagaboobay guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmadaasi cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa faahfaahinaya warbixintan lajno ka kooban dhowr xubnood oo ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana ay kormeerayeen goobaha waxbarashada iyo tayada heerka ardayga wax ka barta masaajidka dabaqaynka ee magaalada bu'aale waxaa dhowaan ka qabsoomay kulan laba geesood ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmada waxaana kulankan diiradda lagu saarayey dowrka waalidka ee ubadka marka la joogo dhinaca waxbarashada ugu horreyn waxaa kulanka kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah walaalaha muslimiinta ahow islaamku aad buu ihtimaam iyo muhiimad u saaray tarbiyada weliba tarbiyatulmubakira midda la yidhaahdo ee aad u horraysa ujeedkuna waa in lagu tallaalo iimaanka nufuusta dadka soo koraya ee dadka dhalanaya iyo dadka imaanaya ee berrito een hoggaanka qabanaya intaasi kadib qaar ka mid ah waalidiinta dhashoodu wax dhigtaan ayaa bogaadiyey kulammada noocani oo kale ah kuwaas oo diiradda lagu saarayo waxbarashada ubadkooda maanta kulankan la isugu yimid ee quruxda badan uu hogaaminayo maktabka tarbiyat wa tacliim iyo waalidiinta ka soo qayb gashay waan u mahadcelinayaa Ee, intaa ka sokow waxaad moodaa waxbarashada bu'aale xoogaa deganaan inay ku socoto waayihii hore waan kormeeri jirnay iskuullada waan ogaan jirnay waan la socon jirnay laakiinse ilaahay mahadiyey markii dad macallimiin islaama la helay oo islaami ah oo manhaj islaami ah la helay annaga haddaan nahay waalidiin waan nasannay waxaan ka midnahay waalidiinta meesha soo soo xaadirtaan ka mid nahay maasha allah maxaadarada si fiican ay u socotay culimmadeena ilaahay khayr badan allaha siiyo si fiican ay noo baraarujiyeen caruur tarbiyadeeda ay ka hadleen ee caruurta in waalidka oo macallimiinta ay cilaaqaad la yeeshaan ay ka hadleen maasha allah aad baa noola boorigeliyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin culimmadeena ee, sheegsaan oo kale mar walba inay saana yeelaan waa noo fiican tahay oo mar walba ayna soo booqdaan aadaa noola boorigeliyey khayr badan allaha siiyo culimmadeena sharafta leh maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiintan ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howl adag oo dhinaca waxbarashada ah ka qabtay degmada bu'aale taas oo si weyn ay u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan magaaladan mahadsanid cabdiwahaab bukhaari ardayda madarasada salmaan al farisi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoos taga degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan haya
maktabka dacwada iyo mas-uuliyiintiisa waa kuwo macno weyn u xambaaray muslimiinta maqaam iyo thaqri adagna uga ahday ujeedkeedu waa daboolidda baahida bulsho ee la xiriirta barashada qur-aanka kariimka iyo fahamka culumta sharciga gaarsiinta iyo sidoo kale wacyigelinta waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ay u taagan yihiin haldowrka u heelan u adeegidda diinta islaamka iyaga oo isdareensiinaya waajibaad ka saaran ayay mar weliba kormeer iyo dardargelin ugu jiraan qaab kastoo ay ku horumarin karaan dacwada degwariiri waa deegaan ugu badnaan saddex kilomitir u jira degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa muddooyinkii u dambeeyey si aad ah looga dareemayay horumaro dhanka dacwada ah kadib markii deegaano badan oo dhaca duleedka janaale ay mas-uuliyiinta dacwada ka hirgeliyeen madaariis fara badan oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta qeybaheeda kala duwan iyo funuunta sharciga والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى madarasada salmaan alfarisi waxaa wax ku barta ilaa iyo afartan arday oo wadata yuniform hal nuuc ah kuwaasoo goobta ku barta qur-aanka kariimka iyo culumta asaasiga ah ee sharciga أفرأيتم ما تحرثون iyagoo aan dareemin wax cabsi oo aan ka ahayn daacada iyo cabsida allah taasoo lagula barbaariyo meel saddex kilomitir u jirta magaalo cadowga uu gacanta ku hayo kalana dagaalama qur-aanka iyo ehelkiisa ardaydan iyaga oo wejiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo hamiga ay u qabaan inay meel sare ka gaaraan qur-aanka iyo culumta sharciga ayay ugu qaabileen markii aan booqday xarunta madarasada salmaan alfarisi xilli ay dugsiga igu soo dhoweeyeen maamulka madarasada iyo mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmada janaale howlka madarasadan waxaa ka dhacay xaflad lagu dhiirigelinaya ardayda wax ka barata dugsiga salmaan alfarisi iyagoona halkaasi kusoo bandhigay cardi ka tarajumayay waxbarashadooda iyo dadaalkooda fariidka ah طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم mas-uuliyiintii goobta ku sugneed ayaa ka warbixiyey qaabka waxbarasho ee ardayda madarasada salmaan alfarisi ardaydan muddo afar bil ah ayay inta ku xaraysan yihiin madrasada samaanu farisi ee ku taalo tuulada degwariiri tiradooda waa afartan waxaan loogu talagalay inay naqdaan qura'da caalamka markay qur-aanka ay bartaan ay xifdiyaan oo macallimiin ay naqdaana laga rabaa dad ay soo saaraan ummadda inay anfacaan waalidkoo anfacaana la rabaa alxamdulilah markii aan furayna iyo muddada ay furun tahay iyo natiijada hadda la halay waxaa lagu fikiraya ma hayn mana alxamdulilah allah subxana wataala ayaa ku mahadsan waalidiintii juhdigan bixiyey iyo guddigii madrasada iyo macallinkii shaqadan habeenay maalin u soo jeeday dhammaan waan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka degwariiri ayaa dhankooda dareen farxadeed ku soo dhoweeyey dadaalka muddada kooban la geliyey ubadkooda iyagoo dardaaran guud u jeediyey ardayda madarasadan waxaan ahay odayaasha dugsiga salman faris alxamdulilah ilaahay aa ka maxadsan anaga waxaan soo marnay idimin oo macnaha oo waxbarasho diimeed aan jirin oo olole la gelinayo bactaaja iyo hidaha iyo dhaqanka iyo wax oo waxba oo laisku soo alinayn maalinta khiyaamo alxamdulilah ilaaha ka maxsan maadaama aruurtayna oo hadda unaga aan u helnay dugsi oo diin ah oo diinta ilaahay laga weynaayo maadaama anaga halna ilaah ayaan ugu maxdinaynaa tuuladan oo ku yaala salmaanulfarisi madarasada ku taala balaqaday ee ahayd iyo afartan bil istibdaalka imaaday waa dareemi karnaa shaacir ayaa wuxuu yidhi gabay tirinay bada'naa cahadna zaahi wasurnaa fi sucuudi hadda kor ayaan jirnaa marka ilmo oo shakligooda oo waxaan arki jirnay madaraso ama dugsi dhiganayo foolxun ilmo ziinadooda iyo nadaafadooda iyo aadaabtooda iyo tartiilka qur'aanka ay kala tartiilayaan bifadli illaahi wa karamihi wa taaniyan waxaa iskale wilaayada juhdigaas bixisa waana ku garab istaagannahay dhammaanteen wixii haddaan nahay guddiga waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo haddeertaan waxay taagan yihiin min bidaaya shanta jus inay taagan yihiin inay qur'aanka dhan ay ku xifdiyaan axkaamtiisa tajwiidkiisa iyagoo kala dhigdhigayo aynu ku akhriyaan quraa'da intay u badan tahay sideedda qire walow tobanka qira inay noogu akhriyaanaan rajaynaynaa insha allah madarasadan waxay qeyb uun ka tahay madaariis ilaa iyo afar gaaraya oo sidan oo kale maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose gaar ahaan degmada janaale uu ka hirgeliyey deegaano dhacadureedka degmada halkaas oo si habsami leh uga socoto waxbarashada culumta sharciga si la mid ah barashada qur-aanka kariimka tajwiidka iyo taxfiidka intaba wixii ka dambeeyey bilowgii sanadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijri wuxuu maktabka dacwada deegaanadan dhaca duleedka degmada janaale uu kusoo kordhiyey kobcin iyo dardargelin xagga dacwada iyagoona bulshada muslimiinta ka xambaaray mas-uuliyadda dacwada iyo daryeelka ubadka waad mahadsantahay walaalka bashiir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu